bismillaahi raxmaan raxiim kula wanaagsan halkani waa himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadlahadahan oo kale aada maqashaan barnaamijkan waxaan kusoo gudbinaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxa aan diradda ku saarnaa waxbarashada soomaalida caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkanna waxaad barnaamijka ku maqli doontaan meesha uu ku tirsan yahana waa iskuulaadka marka iskuulaadkii haddii la xihay ardaydiina la fasaxay imtixaankiina dib loo dhigay macalinkiina culaysay ku tahay waalidkiina culaysay ku tahay ardaygiina culaysay ku tahay saamayn dhaqaalena way nagu leedahay dhammaanteen waa waraysi aan uga hadlayno saameynta kaga iman karta ardada dib u dhaca ku yimid qaadista imtixaamka shahaadiga waxaa soo saaray barnaamijka halkana kasoo jeedinaya anigoo caaisho nur aadan yaasir yayooma ayaa ii farsameynayaa soo dhawaada saaxiibayaal saameynta covid sagaal iyo toban ayaa noqday mid si isku mid ah u gilgilay dareenka bulshooyinka ku kala nool daafaha caalamka taasi oo keenay hoos u dhac dhanka dhaqaalaha waxbarashada iyo adeegyo kale oo bulshooyinka muhiim u ahaa sida duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray shanta qaaradood ee dunida sanad kasta bisha may wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa qaada imtixaan ay ku midaysan yihiin dhammaan ardada ka qalin bedelanaysa iskuulada balse sanadkan go-aan ay soo saartay wasaaradda waxaa dib loo dhigay xilligii lagu ballansanaa qaadista imtixaamka shahaadiga ahaa cabsi laga qabo cudurka safmareenka noqday ee covid sagaal iyo toban wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in hakad la geliyey qaadista imtixaamka sanad dugsiyeedka war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda ayaa lagu xaqiijiyey in go-aankaas uu la xiriiro ka hortaga faafitaanka xanuunka covid iyadoo la tixgelinayo xaalada caafimaad ee dalka iyo dunidaba ka taagan ee la xiriira cudurkan lana qiimeynayo xaalada waxbarasho ee dalka iyo duruufaha ardayda kala duwan ay ka helaan adeegyada waxbarasho islamarkaana lala tashanayo bahda waxbarashada oo ay ku jiraan daladaha dowlad goboleedyada iyo maamulayaasha dugsiyada ayaa wasaaraddu waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqaysaa in la joojiyay qaadashada cashiradii waxbarashada iskuulada ee sanad dugsiyeedka oo ay hadda ka harsan tahay muddo ka yar afar isbuuc ardada sanad dugsiyeedka dhammaaday waxaa lagu qiimeyn doonaa heerkii ay duruusta ka marayeen xilligii lagu dhawaaqayay xiritaanka dugsiyada oo ku beegneed sagaaliyotobanka bisha maars labakunilabaatanka wasaaradda waxaay la socodsiinaysaa ardada waalidiinta iyo macalimiinta soomaaliyeed in la qaadayo imtixaamka shahaadiga ah ee dugsiga sare sanad dugsiyeedka waqtiga la qaadi doono sida loo qaadayo iyo xogta la xiriirta diyaargarowga imtixaamkaba dib ayaan ula soo wadaagi doonaa bulshada sidaa waxaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ayaa mar sii horeysay joojisay xaadiritaanka goobaha waxbarasho xilli cabsi laga qabo saameynta uu bulshadu ku keeni karo kiisas hor leh oo kasoo cusboonaaday cudurka coronavirus haddaba maxay tahay saameynta ka dhalan karta dib u dhaca ku yimid imtixaamka dooliga ahaa waa sidee dareenka ardada weydiimahaas iyo kuwo kale waxaan hordhignay ustaad shiro salaad xasan cawke oo ah agaasimaha muqdisho international school
imtixaanka in dib loo dhigo oo wasaaraddu way qaadi jirtay imtixaanka in dib loo dhigo marka waxaa keenay sida ila tahay arrimo caafimaad ayaa keenay oo caalamkao dhan wadamo badana la fasaxay qaaraasaan la fasaxay marka in imtixaanka dib loo dhiga waxaa keenay arrimo caafimaad iyo talooyin caafimaad aan u malaynaya
waa tahay maxay tahay marka saameynta ka dhalan karta
saameyn weyn ayaa ka dhalan karta saameynta dhinaca iskuulka dhinaca ardayga dhinaca waalidka dhinaca ardayga waxaa ka dhalan karta arday wuxuu qaadan lahaa muraajaco waxaa loo dhammaystiri lahaa cashradiisa intaa uu ku dhex jira asagoo ku dhex jira duruustii ayaa waxaa iman lahaa imtixaankii runtii qof diyaar ayuu ahan lahaa laakiin markii ay dhacdo in la fasaxo ardaygii xoogaa saamayn ayay ku leedahay dhinaca kale dhinaca macalinka macalinku waa qof mushaari ah oo runtii guri kiraa inuu degan yahay laga yaabo u badan tahay inay guryakiraa degan yihiin sidoo kale caruur iyo ubad ay leeyihiin meesha uu ku tirsan yahana waa iskuulaadka marka iskuulaadkii haddii la xiray ardaydiina la fasaxay imtixaankiina dib loo dhigay macalinkiina saamayn ayay ku yeelanaysaa wasaaraddana wax dhaqaala ay lahadda maaratay oo macalimiinta ay u ballan qaadayna ma ana arag dhinaca kale iskuulka laftirkiisa saamayn ayay ku leedahay iskuulaadka hadda aan ka shaqayno iyo inta badan iskuulaadka xamar waa iskuullo gaar loo leeyahay oo runtii guryo kira aa degan marka ardadii la fasaxo oo imtixaanaadkii dib loo dhigo ardadii kalena la kala diro waxaa dhacaysa qofkii guriga iska lahaa kiradiisii wuu rabaa iskuulkiina bajet ahaan ama qarash ahaan ma hayo oo macalinkiina ku maareeyo kiradiina ku dabaro waalid ardayga la fasaxayna hadda way ku adag tahay in qarash laga qaado wax bixinaya way jiraan laakiin way yeeryihiin dhinaca kale waalidkii culays ayay ku tahay oo ardaydii markay guriga ay joogaan inay joogaan gurigii joogi maayaan oo ardayga wuxuu leeyahay aniga bannaankaan aadayaa oo saaxiibadii iyo cudurkii laga ilaalinaya iskuulaadka waxaa laga yaaba inuu magaalada ka soo qaado sidaa daraaddeed marka iskuulkiina culaysay ku tahay macalinkiina culaysay ku tahay waalidkiina culaysay ku tahay ardaygiina culaysay ku tahay saamayn dhaqaalena way nagu leedahay dhammaanteen waa tahay moraalka ardayda waa sidee marka hadda
ardaydu dhowr nooc ayay u kala baxeen oo ardaygii dadaalayay morali kuma faraxsana ardada la fasaxay iyo imtixaanka dib loo dhigay waayo imtixaanka xilli la qaadi doono lama oga waxaa laga yaabaa imtixaanka ardada waxaa la fasaxay maarso siddeed iyo tobankeeda ayaa la fasaxay hadda waxaan joognana waa abriil oo maanta sagaal ah ama maaragtay waxaa laga yaabaa oo kale haddii ilaahay idmo intii imtixaanku dib dhici doono lama oga waqti dowladdu ma aysa qaban waxayna ku xidhan tahay dhinaca caafimaadka xanuunkana sida hadda ay dowladda wasaaraddu sheegtay haddeeru dalka soo galay marka waxaa laga yaaba inuu toddobaad gaarto ilahay naguma gaarsiiyo ama lixaad gaarto marka arday saddex bilood ama afar bilood runtii aan macallinkii la kulmin oo duruustii maaragtay aan ku dhex jirin markii imtixaan uu yidha waa gelaya saameyn ayay ku leedahay oo moral ahaan ama moraal ahaan ardada marka dadaalaysay runtii nidijab ayay ku tahay imtixaanka dib loo dhigay laakiin ardayda de arday waxaa isaga jira qaar maaragtay iska faraxsanayaa la yidhaahdo oo runtii galaaska la socdaa jira kuwaasi xoogaa waxaa laga yaabaa inay fursad u tahay oo fasaxaas la fasaxay iyo magaaladii iyo maaragtay baroonigii iyo howlo badan ayaguna xoogaa gamekii internetka uga faa'iidsanayaan laakiin ardada dib loo dhigay marka waxay aada u saamayn doontaa culays ay ku tahay nidijabna ku tahay ardayda dadaalaaya oo imtixaanka jeclaalaha in la hormariyo waa tahay ardayda marka waxa ay ku jiraan fasax sidee ayay uga faa'iidaysan karaan dhanka kale diyaargarowga imtixaamka oo kale runtii fasaxa la galay waa fursad ardayga dadaalaya fursaddaasi waxay u tahay marka uu gurigiisa joogo oo runtii macalinkiina uu su-aaluhu soo weydiin karo ama internetka ka soo weydiiyo ama toosa u soo waco hadduu gurigiisa joogo ardayga dadaalaya fursaday u tahay wax ku akhristo waqhti badan uu haystaa oo wax ku akhrisan doona haddii ilaha idmo dhinaca kale waxa waaye haddee waxaa meesha ka baxay xoogaa isku imaantankii ardayda oo gruub inay isugu yimaadaan iyo ama jamac jamaca isugu yimaadaan meeshii ayuu ka baxay ama iskuulaadkii udib u ballamiyo cashirkii la wada siiyo xoogaa meeshii bay ka baxday marka waxay la tahay way adag tahay isii wadashada internetka ayaa hadda inta badan la bixinayaa internetkuna oo duruus laga siinayaa annaga horta duruusta waa u dhammaynay ardayda oo siiba fanfoorada duruusta waan u dhammaynay laakiin cilladdu waxay tahay internetka laftirkiisa haddii qofkii mobailka haysta wuu yaqaanaaye haddii uu yidhaahdo waxbaa brogramkaasaan ama cashira fiirinaya xoogaa waxay la gelaysaa meel kale manaha saacad marku xoogaa cashir ku mashquulo xoogaa saacado kale waxay u baxaysaa oo dheeraada meelo kale u baxaysaa sidaa daraaddeed ardayg dadaalaya oo ardadana waxaan leeyahay soomaaliyeed fursada haysataan guryihiin adinkoo jooga inaad wax badan akhrisaan wax badan maad muraajacayn kartaan wax badan xifdin kartaan wax badan aad ka shaqayn kartaan inay ka faa'iidaystaan marka wayna ka faa'iidaysan karaan ardig dadaalaya imtixaamka soo socda marka guud ahaan ardayda sidee ugu diyaargaroobi karaan iyagoo aqoontooda korinaya
imtixaanka soo socda ardada waxay ugu diyaargaroobi karaan arrimaha soo socda kow waxaa ka mid ah arday kasta inuu leeyahay waqti maxaa la yidhaahdaa time table time table waxa waaye maanta waxaan akhrinayaa maadadaas waxaan gaarsiinayaa ilaa heerkaas berri waxaan akhrinayaa middaas berri dan waxaan akhrinayaa middaas waa tallaabooyin uu qofka uu qaadaayo waa kow midda kale waxay tahay inuu maaragtay asaga laftirkiisu ardayga imtixaanada waxaa jira dowladdu hore u qaaday ayaa jira imtixaankaas dowladda hore u qaaday labiiyo tobankii ilaa hadda imtixaanaadkii la qaadayay waa sideed sano imtixaanaadkaas marka ayagana haddii ardaygaas uu akhriyo oo buwaagtii maxaa imtixaankaas asaga maarata uu galo waxaa jira imtixaanaad ka jawaaban macaa su-aalihii ka jawaabana jira inuu ayagiina uu ka qayb galo oo runtii asaga uu isku dayo waxaa kaloo jira bugaag kaloo waxaa jira oo maarata runtii imtixaanaad kaloo caalami ah ayaa jira oo inuu ayagana isku dayo waxa ugu jawaab maaratay ugu faa'iidsan karaayoo kale haddii ilaah yidhaahdo su-aalihii maaratay maaratay macallimiintu siiyeen iyo leelyadii loo saxay inuu dib u akhriyo maaratay waxyaabahaas hadduu sameyn waxaan islahay ardaygaasi tillaabooyinkaas hadday tillaabada kooda waxay tahay inuu waqti asagu samaysto time table midda labaad inuu maaratay imtixaanaadkii hore loo qaaday oo jawaabaha leh inuu asaga imtixaankaas iska qaado kadibna u maaratay muraajacay u noqonaysaa midda saddexaad kuwii macallimiintu ay maaratay duruustii ay siiyeen oo leyliyadii ay siiyeen su-aalihii in badanoo ka mid inuu xifdiyo waxa kuwa buga ku qoran oo manhajka dowladda ku qoran inuu runtii asagana uu maaratay ka shaqeeyo wax badan uu isku dayo waxaan isleeyahay intaas hadduu qaado waqtigan uu geliyo wareegana uu ka leexdo oo runtii wareegga magaaladana uu ka leexdo wixii uu u baahdo su-aalana uu macallinkii soo weydiiyo waxaan isleeyahay ardaygaas waa diyaarsan yahay waa taa ugu dambeyn ustaad adigoo aada u mahadsan maxaa talo ah u soo jeedinaysaa ardayda maadaama ay fasax ku jiraan geesta kale iyadoo laga cabsi qabo fayruska corona
ardayda waxaan usoo jeedin lahaa waxaan aragnaa markii hadda aan magaalada maaragtay marayno waxaan aragnaa arday ama dhallinyaro arday xilligii ardaynimada jooga oo hal mobil laga yaabo inay toban arday fiirsanayso waxaan aragnaa hal mobil ay ku cayaarayso afar arday ilaa dhow ay ku cayaarayso ama game ay ku cayaarayso waxaan aragnaa marka arday maaragtay dhallinyaro isla fadhiso kooxa kooxa oo meel isugu imaanaya runtii wixii loo fasaxay maysan ahayn in ay kooxa kooxa isugu yimaadaan ama hal mobil game ku wada cayaaraan ama hal mobil ay fiirsadaan waxay ahayd wixii loo fasaxay in ay ka faa'iidaystaan runtii ilaahayna tala saartaan waqtiga ilaahay siiyey waqtigu waa qaali runtii waana waxyaabaha ilaahay nooga xisaabi doono oo aqran la weydi doono ka mid yahay waxaan leenahay marka ardayda dugsiga sare waa dad qaangaarahe ama imtixaanka dowladda gelaya waa dad qaangaara ardadaas waxaan leeyahay inay ka faa'iidaystaan waqtigooda haddii ilaahay idmo oo ay runtii guryahooda wax ku diyaarsadaan duruusta guryahooda ku diyaarsadaan waxaan leeyahay inay maaragtay waqti dheeraada geliyaan dadaalaa ugu gaaraa ardaygii maarata wax yara u haray imtixaanka xillu noqon doona lama oga hadduu rabo wuxuu iska noqonayaa juun ama julaay ama ama may miduu rabo dhici karaa imtixaanku dhici karaa marka ramadaankiina wuu nagu soo dhow yahay waxaan leeyahay inay ka faa'iidaystaan ardaygu uu waqtiga ka faa'iidaysto ilaaha inuu baryo wareegga magaalada ay wareegayaan inay ka hakadaan ardaydu oo maarata runtii meelaha bannaanka ay wada fadhiyaan inay ka hakadaan geemka iyo cayaaraha ay iska daayaan inay waqti geliyaan duruusta hadday wax dhegaysanayaan wax fiirsanayaan muxaadaraadka ay fiirsadaan laanna muxaadara wax badan ayaa laga faa'iidayaa mar kastoo ilaahay u dhawaato waa mar kastoo dantaada aa qabsato mar kastoo ilaahay u dhawaato waa mar kastoo dantaada aa qabsato waxaan leeyahay inay ilaahay tala saartaan ilaahayna baryaan waalidka noo ducee dhahaan imtixaanaadkan iyo imtixaanka aakhiraba ilahay nagu guuleeyo oo ilaahayna ayagu ay baryaan oo sujuudda ay ku baryaan waxaan leeyahay marka xooggaaga ama maskaxdaada ama juhdigaaga marka hore bixi ardayhow ilaahayna markaa kadib bari oo ilaahay tala saaro imtixaanku wuu adag yahay hadda waa ilduuf maaragtay ilaahay ilaahay inay ku xiran tahay qalimaanta iyo waxa aad qori doontaan ilahay xaggiisay jirtaa marka arday waxaan ku leeyahay dhammaan allah idin guuleeye waxaan maaragtay idinka codsanayaa maaragtay idinkuna maaragtay waaninayaa maaragtay inaad waqti dheeraada gelisaan waxbarashada wareegana ka hakataan cayaaraha iyo geemkana aad ka hakataan waqti dheeraada inaad waxbarashada gelisaan
diburaxma bolyclinic center cudurrada dhimirka ee dhammaan dadkeenu la dhibtoodaan oo dibadda ugu dhoofi jireen diburaxma loo dhidbo dhab uga dabiibtee dhambaalkeenna maqla oo mar uun soo dhugtaa maanku midkuu isdhaafo xusuusta dhunshow laleemaduna u dheer tahay dhakhaatiirta diburaxma dhab ula tacaalayo baadhitaan dhammaystiran dhan kastaa u sameynayee dhambaalkeenna maqla oo iminkaba ula dhaqaaqa dhammaan xididada jirkeenna iyo seedaha dhiigga qaadaa cudurrada ku dhunto dadka kala dhantaalaa rabbi ha naga dhowree dawooyin dhaxalgalo toos u dhabar jaraa diburaxma diburaxma noo dhigaaliso dharaar kasta heega noola ee dhambaalkeenna maqla oo mar uun soo dhugta diburaxma bolyclinic center waxay ku shaqaysaa qalab casri ah oo loogu talagalay in lagu daweeyo xanuunada dhimirka iyo neerfaha cudurrada xarunta lagu daweynayo waxaa ka mid ah waalida qalalka murqa xanuunka hurdayrada xusuusyarida baaralayska laleemada carruurta isku kaadisa kabaabyada iyo hamiirada ragga xarunta diburaxma waxaa ka howlgala dhakhtar ku takhasusay xanuunada dhimirka iyo neerfaha waxna ku soo bartay shiinaha isagoo muddo la soo shaqeeyey allaha u naxariistay doctor maxamed jaamac oo ahaa dhakhtarkii gaalkacyo loo aadi jiray diburaxma waxaa heegan kuugu ah kalkaaliyaal ku wanaagsan soo dhoweynta iyo daryeelka bukaanka waxay xarunta ku taalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsi iyo baar ubax gaar ahaan gurigii hore ee daalo wixii faahfaahinta dheer iyo kala xiriir eber lix hal shan toddobaatan iyo labo afartan iyo afar afartan iyo afar ama eber lix hal sideed lixdan soddon iyo saddex toddobiyo toban ama layn lixdan labaatan iyo shan labaatan iyo sideed
waxay adigo ilmaa wana kuwaababiyeen markaad orade dhaqaqdo inaa lambataa u xume taa u xume